dhawahay ugu horeyn barnaamijka waa ku dhowahay teeda kale haddaan raacsado meesha oo layidhaahdo tuulo masaafo noo jirta sagaashan kilomitr oo layidhaha kunya barow ayaa sidii dhabta oo amba la xaqiijiyey lagu dila ninka la yidhaaha dhowr toddobaad ka hor nin magaciisa lagu soo gaabiyay dheereey oo ka walgeli jira buuraha galgalo dhanka bari ma garan waan gartay waana xogtaan ku siinayna oo dhabtaa waa sidaas halkaas in ninkaas lagu khaarijiyey isaga iyo koox kale oo nimanka sharwadayaasha ah iyo nimanka isku sheegaya nimanka sarsare ayaa halkaas lagu khaarijiyey sida aan ka waray waayahay maxaa lagugu sheegay marka teetal ceenkee ah ayuu horjoogahan u hayay al-shabaab
waalow waa un shiddo shiddo horjoogo noqota waaye sida aniga la iigu sheegay buuraha galgala ninkii uqaabashanaa oo halkaas dadka shidada shidada horjoogo ugu ah ayaa la ii sheegay yaa kuu xaqiijiye marka
ila madax banaan oo halkaas joogaa noo xaqiijiyeen diyaaradaha daroniska oo cidana wadin oo maraykanka iskala dileen sida noola xaqiijiyay waayahay goor goormaad hesheen marka in horjoogihii ugu sarreeyey kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta buuraha galgala in duqeyntaas lagu dilay
waana horta meesha lagu dilo deegaankan aniga ee aan hormuudka ka ahay waaye oo baraa way hoos timaadaa waase ka warhaynaa wax walbo ay sameynayaan ama wax walbo meel ka dhacayaanna waa ka warhaynaa ogaal barra naguma ahan waa ka warhaynaa weerarada lagu haayo haditaa mid ciraay mid dhula waa aadan ugu warhaynaa sidii haddaan kugu xaqiijahaaba markaas kadibna waxaa dhacay weerar oo foolka fool ah ka dhacay tuuladaas kuuya barow maxaabiis badan ilaa tiro boqol iyo sideetanna in halkaas laga furay oo ooda laga qaado waxnan ujeedada laga lahayo laga gaara ayaa la ii xaqiijiye toddobaadii ka horna ninkaas halkaas lagu qaarijiye ma garan waayahay marka haddii aada heshay xogta ku aadan in horjoogahan lagu dilay weerarka iyo duqeynta iswadatay muxuu halkaa u jooga baa lagugu yidhi
waaw markaas socdaal u meesha ku maraayo sida la ii xaqiijiye kol un wax dadka soomaaliyeed dhibaa unbaa baabagoodkooda ku jiray sida la ii xaqiijiye dad goobjoogayaalaha ii xaqiijiyeen oo sideed saac maalinima halkaas ku dhintay waayahay waxaad kaloo sheegtay in horjoogayaal kale duqeynta lagu dilay iyaga wax magacyadooda aada hesheen ma jirtaa
walahi waxaa jira warar la isla dhexmaraa oo weli xaqiiqdooda aan ka salgaari doono ninka lalahay cali maxamuud raag cala dheerana in halkaas marna laleeyahay weerarka foolka foolka lagu soo furtay oo dadkii markaas weerarka qaada ayaa la wareegeen laleeyahay marna halkaas ayaa ku baxay oo ku dhintana ayadana waa waa ku jirtaa suuqa laakiin dibaa ka xaqiiji doona waaya goormaad goormaad marka ugu dambeyn aada rabtaan inaad xaqiijisaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka halkaa ku baaba-ay xilligai ilaahay qadartiisa laga hela ayaan dib ka xaqiiji doona